إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgal ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah waxay ka fuliyeen gobollada hiiraan bakool iyo shabeellada hoose xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa ka hadlay gebadha calaynta siyaasadeeda ee dowladda federaalka iyo heshiisyada ay kula jirto masar iyo etoobiya oo ah laba dowladood oo ay xurgufo ka dhexayso culummo iyo mas-uuliyiin ayaa bogaadiyey kaalinta ciidamada xisbada iyagoo u jeediyey dardaaranno muhiim ah ciidamada dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho ku dilay wiil dhallinyaro ah waxaa dhulka soomaali galbeed laga soo tabinayaa tacadiyo ka dhan ah bulshada oo ay halkaas ka wadaan maleeshiyaadka liyu boolis ee etoobiyaanka u shaqeeya xaflad ballaaran oo lagu faray madrasada mucaad binu jabal oo hoos tagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee walaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa lagu qabtay deegaan hoostaga degmada kamsuuma ee walaayadaasi maleeshiyaadka jabhadda amxaarada faano ayaa la wareegay magaalo muhiim ah oo u dhow magaalada goondhar yuhuudda ayaa ciidankeeda badda u tababaraysa inay dhulka ka dagaalamaan kadib markii ay yaraadeen ciidankeedii dhulka ka dagaalamayey إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgal ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah waxa ay ka fuliyeen gobollada hiiraan bakool iyo shabeellada hoose haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka hiiraan rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo isbaara u taalay magaalada beledweyne isbaaradan ayaa ciidamadan u taalay dhanka bari ee magaalada waxaana qaraxa lala beegsaday ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac hal askari oo ka mid ahaa ciidamadii isbaarada u taalay ayaa halkaa ku dhintay sidoo kale waxaa ku dhaawacmay laba kale dhanka bakoolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal toosa ku qaadeen garoonka diyaaradaha ee degmada waajid halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada xabashida ethoobiya iyo kuwa ka tirsan maamulka koonfur galbeed dagaalka ayaa ku soo beegmay xilli diyaarad ay ciidamada halkaa uga soo degaysay waxaana la aaminsan yahay inuu khasaare xooggan halkaa ka soo gaaray ciidamada dowladda xabashida ethoobiya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ee la shaqeeya sidoo kale ciidamada xabashida ethoobiya ee ku sugan gobolka gadow gaar ahaan degmada baardheere ayaa xalay waxa ay la kulmeen weerar kaga yimid ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada xabashida ethoobiya ee ku sugan garoonka degmada baardheere ee gobolka gadow ayaa xilli ay roonda ka sameynayeen bannaanka garoonka waxa ay la kulmeen weerar culus oo uga yimid ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana jira khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray etoobiyaanka walow aan tiradooda la cayimin dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal culus ku qaadeen xero ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin degmada owdheegle xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa ka hadlay gebidhaclaynta siyaasadeed ee dowladda federaalka iyo heshiisyada ay kula jirto masar iyo ethoobiya oo ah laba dowladood oo ay xurgufo u dhexayso warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya cabdisamid cabdulaahi cabdi ismaaciil samatar oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka islamarkaana wax ka dhiga jaamacadaha mareykanka ayaa siyaasada dowladda federaalka ee gudaha iyo dibadda ku tilmaamay mid fashil ah brofesoorku wuxuu ugu horeen ka hadlay canshuurta xaddaafka ah oo ay dowladda federaalka ku soo rogtay bulshada magaalada muqdisho waxa weeye horta barnaamijkan wax dad fara badan oo fahamsani wuu yaryahay oo dowladda ku jira barnaamijkan marka af ingiriis lagu yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa austerity waa cunaqabatayn waaye austerity wax weyn wax walba si loo yareeyo markaa qoladan world bank iyo i m f ta dhallinyartan wasiirada sheeganaya ma fahamsana qorshahoogu wuxuu yahay meer barnaamijkaa la geeyey africa oo ay ku guulaysatana lama hayo weli konton iyo afartaa wadana afrikaanka meel la geeyey oo guul laga keenay ma jirto marka waxa weye barnaamijka waxa weeyaan dadka danyarta cashuurta ha lagu kordhiyo caruurta iskuullada elementariga ku jira iskuul fiisa laga qaado waxa weeyaan cashuuraha ha la kordhiyo soomaad garan si deynkoogii loo bixiyo ama siday doonayaan loo yeelo marka waxay keenaysaa dadkii danyarta ahaa baa mushtarkii yaryaraa dadkii xoog muruqmaalka ahaa ee bajaajku ka mid ahaa wixii oo dhan inta cashuurtii lagu kordhiyo ya waxqabadna aan loo samaynin taas ayaa sabab u ah oo keentay inay dadka masaakiinta ee bajaajlayaasha iyo dadka masaakiinta ee baacimushtarige inay diidaan waxa meesha ka socda barnaamijka austeritiga la yidhahna had iyo jeer wuxuu keenaa musuq maasaqa ayaa cirka gala marka waxaa dadkii isku helay musuq maasaqii cashuurihii oo lagu kordhiyey waxqabadkii dowladday wax u qabanaysay dadka oon jirinba saddexdaa markay isku kaa helaan cid bini aadamah oo u adkaysan kartaa ma jirto xasan sheikh ayuu ku eedeeyey inuu ka shaqaynayo siyaasad sii kala fogeynaysa soomaalida waxa sii xoogaysanaya siyaasadii kala fogeynaysa dadka uu madaxweynuhu darawal ka yahay waxa sii xoogoobaya dagaaladii sokeeye gobollada ka dhacay ayaa sii xoogoobaya xundhurtooduna waa xamar waxaa sii xoogoobaya oo laxaad yeelanaya musuq maasiqii xoolihii dowladda tilmaam haddaan kaa siiyo dhulkii dowladda ee la boobayey meeshii ciidamadu hay lahaan jireen bangaaliyada loolan jiray meeshii wasaaradda howlaha guud lahaan jirtae safaaraddii hore maraykanka ka soo horjeeday meeshii dekedda marka laga soo saaro hantida la dhigaya dryportka la odhanayay airportka muqdisho ee aadan cabdalla lagu magacaabay oo la doonayay marka sanad iyo badh laga shaqaynayay sidii loo rari lahaa ee meel loo geysan lahaa ee dad gaarihii hay u yeelan lahaayeen oo xasan xulafadiisa iyo qoloyn ajnabi oo dibadda ah dekadda qudheeda badda in la raro oo dad masaakiinta inta la dulgeeyo oo waqooyi ka xiga muqdisho dadkaan masaakiintaana laga saaro dad gaarihina ha yeeshaan eena qaran hantideed hayna noqon ayaa laga shaqaynaya oon soo ogaaday dhowaan dhulkii baanku ahaa ee jaziira hodheelka jaziira ku garab yaalay waa ta la xaalifiye marka waxaa sii xoogoobaya musuq maasaqii boobkii kala fogaantii dadka qabyaaladii dagaalkii sokeeye wixiibaa sii fogaanaya walaal sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday dhibaato hadda ka taagan gobollada waqooyi ee uu ku lug leeyahay maamulka la baxay somalilan dad masaakiin ah oo xoolo dhaqata ah oo xoolahoogii hay maxjarkii berberaad ku jiraan berber waxay lahayd laba maxjar bay lahayd oo soomaali leedahay nin yamaniya ayaa yaman ka yimid lacag badan ayuu dowladda madaxweynaha xasan siiyey xoolihii waxaa la yidhi maxjarkiisa mooyaane maxjar kale lagama siin karo waraaqdii caafimaadkee lagu dhoofin lahaa dadkaas iminka laba saddex bilood ayay halkaasi uga odoosan yihiin berberina waa xagaa bay ahaydoo dee kulaylka waad garanaysaa berberaadii xagaagaasi marka waxyaabaha caynkaasa ayaa ka socda wadanka markay noqoto siyaasadii arrimaha gudaha keenayana tafaraaruq badan oo cadowga dowladda etoobiya maaha dadka etoobiya dowladda etoobiya iyo kuwa kale ay ka faa'idaystaan walaal mar wax laga weydiiyey arrinta badda iyo damaca etoobiya ayaa wuxuu isbarbardhig ku sameeyey waxaa ka suurtoobi kara abiyi axmed iyo xasan sheekh ma taariikhdii hore wuxuu sameeyey miy mise wuxuu samayn doono haddii lagu xisaabtamo taariikhdii hore wuxuu samaynayey amaba dee kuwii ka horreeyeyba hay sameeyeen waxa weeyaan macangeg noqo ku adkayso meeshaada si had u soo noqotid distoorka melmelo dowladda melmelo doorashada melmelo weeyaan laakiinse haddii xasan taariikhdiisii hore la raaco waxa weeyaan jidkaasuu soconaya ilaa derbiga madaxa uu kusoo dhufto waxa weeye walaal horta dadkii ka shaqayn jiray amuuraha dibadda diblomaasiyadda iyo waxaasoo dhan ka shaqayn jiray ama way rawaxeen ama aad bay u yaryihiin lagamana shaqaysiiyo maanta waxaad arkaysaa waxa weeyaan tilmaam haddaan ku siiyo wasiirka amuuraha dibadda iminka jooga wax allaaliyo wax uu ka og yahay amuuro dibadeed iyo taariikh amuuro dibadeed ma jirto maalin dhoweyd xamar buu ku qabtay oo jaraa'idka la hadlay dee waan yaabay wuxuu ku hadlayo wax diblomaasi ku hadlo maaha taariikhda etoobiya ma yaqaano taariikhda maraykanka ma yaqaano ta yurub ma yaqaano diblomacy waxba kama yaqaano laakiinse dee xasan buu u adeegaa soo maad garan markaa waxaad arkaysaa saaxiibkaa gee halkan walaalkaa halkan gee abtigaa halkan gee ayay dowladnimadii noqotay markaas ayaan darradu waxa weeye inaan etoobiya amuuraha dibadda la iska celin karin xasanna markaasi cabdisiyaad barre unbuu in yar ka hooseeya cabdi ismaaciil waxaa kale uu sheegay inuusan waxba soo kordhinaynin heshiiska uu xasan sheikh la galay masar lacagta jidkii hay ku dumi lahayd soomaali ayuu maanta lugta ku hayaa inuu dadkii sii kala qaybinayo inuu stoorkii boobayo inuu ummadihii kale haynu la shaqaysan lahayn la fahmi laayahay inuu masaari inoo keenayo ciidana oynu ognahay masaarida ciidankaasi inay dadkii markii ugu horreysay masar noqotay dadka caadigii markii madaxweynihii ugu horreeyay ay soo doorteen ninkii ku jiray ikhwaanilmuslimiinta ay soo doorteen internetkii la qabtay jeel lagu riday la dilay dictator boqolkiiba sagaashan iyo sagaal helaya codkii inuu noqday markaa xasan wuxuu isleeyahaan malaynayaa hadduu siisi kuu yimaado iyo ciidamadiisu way kuu habayn doonaan meesha si aad siisi uga noqotid markaa waxaan qabaa waxa weeyaan xasan ma intii hore mise wixii maanta ka dambeeya labadii sannadood iyo jarjarkii wax wanaagsan oo ummadda uu qabtay oo u horseeday oo ummadda isu keenaya ma jirin isaga siyaad baruun buu ka sarreeyaa inta kaleo dhanna wuu ka wada hooseeya walaal dadka soomaaliyeed ayuu ugu baaqay inay isku tashadaan kana shaqeeyaan sidii ay mustaqbalkooda u badbaadin lahaayeen culummo iyo mas-uuliyiin ayaa bogaadiyey kaalinta ciidamada xisbada iyagoo u jeediyey dardaaranno muhiim ah maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya iyagoo ka qayb galayay barnaamijka islaamka iyo xisbada oo toddobaadyadii lasoo dhaafay ka baxay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ay sheekh cabdulilaah abukhaalid oo ka mid a culimmada diinta islaamka iyo sheekh maxamed abu cabdallah oo ka mid a mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay bogaadin iyo dardaaran muhiim ah u jeediyeen ciidamada xisbada ee wilaayaadka islaamiga ah sheekh maxamed abu cabdallah ayaa miliicsi kooban ku sameeyey xilligii la asaasay hay-adda faridda macruufka iyo reebidda munkarka iyo al-xisba wuxuuna sheegay in wakhtigaas ay dadka ku jireen dhibaatooyin kala duwan isugu jira kuwa diimeed iyo kuwa dhaqan intuba xisbaduna ay xoogga saartay sidii meesha looga saari lahaa munkarkaas ka hor imaanaya shareecada islaamka taariikhda xisbadu ay soo martay waa la wada dareensan yahay run ahaantii xilli aad iyo aad dalku uu maraaxil aad iyo aad u dhib badan uu soo maray ayay xisbadu istaagtay weliba xilli dadku ay waxa weeyaan dhibaato iyo fasaad badan iyo dil iyo dhac iyo balaayo badan ay jirto xilli munkaraadka ay daahir yihiin oo meel walba la taagan yahay fisqigii iyo zinadii iyo tabarujkii iyo waxaweye muusikadii iyo khaliicadii bannaanka ay taagan yihiin xilli mukhaadaraadka iyo daroogadu ay muntashir ahayd meel walba miyi iyo magaalaba xilli waxa weeyaan dadka la bannaystay xoolahoodii la dhacayay qudaac duruqa iyo dadka waxa weeyaan jidgalka samaynaya iyo waxaweye isbaaroleyda aad iyo aad u tiro badan tahay xilli gabdhaha la kufsanayo xilli hay-aduhu ay waxa weeyaan dalka ay ku baa'een oo tansiirkii iyo fasaadkii iyo cuntada dhacda iyo dadka ay siinayaan ayna waxa weeyaan baybalkoodana ay ku agwadaan ayaa waxaweye xisbadu ay istaagtay sheekh cabdulilaah buukhaalid oo isna ka mid ahaa culimmada sida joogtada ah oo u qaybgalayay barnaamijka islaamka iyo xisbada ee xalqadiisii ugu dambeeyey xalay ka baxday warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa dardaaran qiimo leh oo dhaxalgala waxa u diray ciidamada xisbada isagoo ku baraarujiyey inay ogaadaan ahmiyadda ay leedahay shaqada ay hayaan oo ah tii ay rususha qaban jirtay ragga xisbada ka shaqaynaya ee ummaddu u xil saaratay inay munkarka reebaan macruufkana ay faraan wanaagga ka shaqeeyaan ee hawshaas ilaahay ka ajar xisaabsanaya ay qabanayaan ragga iyagaa waxaan leenahay ilaahay ha uga cabsadeen shaqada loo dhiibtay iyo ummaddu meel weyn bay dhigtay oo khayriyaddii ummaddaba camalka iyagu qabanayaan buu ku xiran yahay oo amar macruuf in holmucunka iyagu ku xirantay khayriyaddii ummadda haddii hawshooda gabaanna ummaddii cuqubaad iyo dhibaato ayay kala kulmaysaa hadday amarkooda sidii la rabay iyo shaqadooda u gutaanna ummadda khayr bay ku sugnaanaysaa oo amar macruuf wa nahy munkar waynu sheegnay in maaragtay haddii la farana oo hawshaa laysu taagana khayr iyo ilaahay lagaga helayo iyo maarata raxmad lagaga helayo haddii laga gaabiyana lacna ay soo degeyso marka ragga iyaga waxaan leenahay boos weyn baad ummadda ugu jirtaan boos adigu ha yaraysanina boos weyn baad ummadda ugu jirtaan shaqadii ambiyada ayaad haysaan dadkaa la tacaamulaysaanna waxaan kula dardaarmaya inaad dabeicad fiican iyo dhaqan fiican oo aan laydinka didin oo layidhaahdo laydin odhan alla kuwii baa soo socda dadka maarata dhibi jiray kuwii dadka wax weydiisan jiray kuwii dadka uleyn jiray inaad sumcadiinu ayaynu xumaan oo dhulka ayna dhigin sumcadiinna raggaas taana waa kula dardaarmaya ilaahay waxaan ka baryaynaa innaga iyo raggaa iyaga ah ee hawsha weyn loo dhiibtay iyo inteenna kaleba ilahay inoo naxariisto ilahayna naga dhigo kuwii wanaaggana fara ummadda xumaantana ka reeba sheekh maxamed abu cabdallah ayaa dhankiisa wuxuu ciidamada xisbada ee wilaayaadka islaamiga u sheegay kaalinta ay kaga jiraan camalka jihaadiga ah ee waddo xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuuna ku booriyey inay ogaadaan inay yihiin miraacyadii ay dadku ka fiirsan lahaayeen halganka ay wadaan mujaahidiinta dhammaan waxaan dhehi karaa qaybaha kala duwan ee xisbada ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka abaalmariyo juhuuddii iyo dadaalkii aad soo qabateen ilaa ay haddana aad ku taagantihiin ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka abaalmariyo waa shaqo ambiyadu ay soo qabatay waa shaqo khulafaa urashidiin ay soo qabteen adduwal alislaamiya oo dhan waxa weeyaan waa shaqo ay qabanayeen nebi maxamed shaqa uu soo qabtay cumar uu soo qabtay cuhmaan uu soo qabtay cali uu soo qabtay haddee waxa weeyaan fadligeeda iyo wanaaggeeda waa dareemaysaan marka waxaad haysaan raad fiican baad haysaan waxaad dhaxasheen waxa weye dhaxalkii ambiyada dhaxalkii khulafada dhaxalkii dadkii wan wanaagsanaa waddo fiican baad ku taagan tihiin ajar weynna leh waxaad tihiin mir'aatul camal camalka muraayadiisii baad tihiin waxaad tihiin ummadda kuwii ku daysan lahaayeen waxaad tihiin udubdhexaadka camalka islaamiga ah waxaad qaadateen khayriyaddii ummadda waxaad tihiin rijaashii khilaafada islaamka waxaweye dhidbada u aasi lahaa waxaan idin rajaynaynaa insha allahu tacaala inaad noqotaan kuwii ilaahay subxaanah wa tacaala waxa weeyaan khayriyaddaas qaata ilaahayna tawaab badan uu siiyo barnaamijka islaamka iyo xisbada ayaa ka koobnaa lix xalqo toddobaad welibana habeenka talaada ay dhegaystayaashu kala socon jireen warbaahinta islaamiga ee alfurqaan wuxuuna barnaamijka soo bandhigayay waxay tahay shaqada xisbada kaalinta udubdhaxaadka ah ay kaga jiraan bulshada muslimiinta iyo sooyaalka ay ku leeyihiin dowladihii soo maray muslimiinta oo ay ugu horeysay dowladdii madiina ee uu hogaamiyaha ka ahaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam intii uu socday barnaamijka waxaa dadka ka qaybgalayay ka mid ahaa sheekh faarax cali sheekh cabdulilaah abu khaalid sheekh isxaaq abulcabaas iyo sheekh maxamed abu cabdallah oo ka mid a mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada dowladda federaalka ah ayaa magaalada muqdisho ku dilay wiil dhallinyaro ah faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa habeen hore waxa uu wiil dhallinyaro ah ku dilay magaalada muqdisho dilka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay agagaarka isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho wiilkii la dilay oo bajaajla ahaa ayaa waxaa lagu magacaabi jiray liibaan cabdi aadan kadib markii askari ka tirsan dowladda federaalka doonayay in si qasab mootada ku raaco oo uu ka biyodiiday ehelada wiilka dhallinyarada ah ee la dilay iyo qaar ka mid a asxaabtiisa ayaa ka warbixiyey sida loo dilay liibaan
liibaan walaalkeyg waaye wuxuu ahaa wiil iska shaqaysta oo ka shaqaysta magaalada gacanka xaq daran ayaa dishay waa wiil maskiin ah oo iska xambaashta waxaa ka xiriira waalid wuxuu leeyahay xaas caruur ayuu leeyahay walaalkey waa maskiin sababtoo ah wuxuu ka shaqaystaa bajaajle waxaa dila askari askariga iqaad camal ayuu dhahee waa loo diiday marka qofka xoolihiis asaaska leh in oo xoog loo sheegto ma fiicno ortoon annaga waxaa halaya saddex sac leem lala sheegay geerida ninkan waa ilaa ilaa la raajicuun allah u naxariista saaxiibkeena qaaliga waaye waa ninka bajaadka i bare gacanka gagdaranaa dishay ilaahay meel suka allah u soo dhigo annaga baa macallinka dhan bajaadka i bare waaye bacda dambe ka soo gashay kursi waa soo arkay
magaalada muqdisho waxaa caadi ka noqotay dilka ay dadka shacabka ah u geysanayaan askarta dowladda federaalka dhulka soomaali galbeed ayaa laga soo tabeynayaa tacadiyo ka dhana bulshada ah oo ay halkaas ka wadaan maleeshiyaadka liyu boolis ee u shaqeeya dowladda xabashada ethoobiya cabdiraxmaan beder ayaa ka warramaya wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga ethoobiya ayaa sheegaya in ciidamada liyu booliska xabashida ay xasuuq u geysteen dad shacab ah ugu yaraan toddoba ruux oo shacab ah iyo maleeshiyaadka liyu boolis ku dileen deegaanada bilcildheer iyo caado oo ka wada tirsan degmada wardheer ee gobolka doolow goobjoogayaal ayaa sheegaya in maleeshiyaadkan oo wata gaadiid dagaal ay weerar toosa ku hayaan qof walboo ka soo jeeda mid ka mid ah beelaha soomaaliyeed oo iska diida awaamirta ka soo baxda maamulka mustafa cagjar wararka ayaa intaa ku daraya in la taliyaa madaxweynaha maamulka jigjiga ninka lagu magacaabo bedel xiis uu ciidanka liyu boolis ku amray inay duugaan ceelasha deegaanka ay nacagta mariyaan dhuldaaqsiimeedka deegaanka caado dowladda xabashida etoobiya ayaa sannadahan dambe bilowday inay si bareera u beegsato xoolaha ay dhaqanayaan shacabka soomaali galbeed sababta loo xasuuqayo shacabka ku dhaqan deegaanada bilcildheer iyo caado ayaana ah maxad u diideen in xoolihiina ay baad ka qaataan ciidamada xabashida etoobiya dadka deegaanka ishubeeya ayaana meelaha qaar iskacabinna kala hortagay maleeshiyaadka liyu boolis ee xabashida etoobiya taabacsan mana ahan markii ugu horreysay oo ay ciidanka xabashada etoobiya tababartay ee liyu boolis ay xasuuq bahan u geystaan dadka ku dhaqan soomaali galbeed xaflad ballaaran oo lagu furayay madrasada mucaad bin jabal oo hoostegaysa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee walaayada islaamiga ah jubbada hoose ayaa lagu qabtay deegaan hoostaga degmada kamsuum ah ee walaayadaas warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya muxsin xasan
maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa deegaanka mugaambow oo ah deegaan hoostaga degmada kamasuuma ka hirgeliyey madraso waxbarasho oo tayo sare leh islamarkaana loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ah ee mucaad binu jabal xaflad ballaaran oo si heer sare ah loo soo agaasimay daahfurna u ahayd madarasada mucaad binu jabal ayaa ka dhacday deegaanka mugaambow kaasi oo ah halka madarasada laga furay ee ay ka hanaqaadi doonto ceelcilmiyeedkeedana laga cabi doono waxaa xafladda ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka kuwaasi oo si diiran u soo dhoweeyey madarasada mucaad binu jabal sidoo kale waxaa madasha ay ka qabsoontay xafladda xaadir ahaa salaadiin waxgarad culimo iyo maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose qaar ka mid ah martidaasi ayaana kelimaad kala duwan goobta ka jeediyey ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada beesha mashuunguli oo ah beesha degta deegaanka mugaambow oo ah halka madarasada laga furay nabadoonnada ayaana cabiray sida ay ugu riyaaqsan yihiin madarasada alihii na siiyey ayaanu mahadinaynaa insha allahu tacaala markaan ka hadlo ujeedka maanta halkaan aan isku nimid nin weliba waa ujeeda farxadda maanta wujuuda meeshan iskugu imaaday ka muuqata waa loo jeeda farxad aan weligeyna horey u arkin alla subxaana wa tacaala waxaanu ka rajaynaynaa farxaddan inuu noo zaa'idiyo farxadda tanna waxaanu ku helnay kitaabkii ilaah marka lagu dhaqmayo la tadbiiqiyey kor loo qaaday jihaadkii lasoo nooleeyey alla subxaana wa tacaala nicmada uuna siiyey miraheeda aan guranayna ayay ka mid tahay haddee waxaanu mahadinaynaa alla subxaana wa tacaala kadib waxaanu mahadinaynaa wilaayada jubba al-sufula jubbada hoose gaar ahaan waaliga jubbada hoose sheekh axmed abuyonis weligeeda kama dhicin munaasabad tan oo kale in laiskugu imaado madaraso loo furaayo dad islaam ah deegaankan degan waa markii ugu horraysay weeye waxaana ku mahadsan waxaana ku mahadsan waaligeynii jubbada hoose iyo maktabka tarbiya wa tacliim soo dardargeliyey codsigii anaga can codsanay intaasi kadib waxaa codbaahiyaha ka hor hadlay suldaanka guud ee beesha mashuunguli suldaan xuseen macalin isagoona bulshadiisa ugu baaqay ka faa'iidaysiga madarasada
waxaanu isku imaanay mugaambo aanu isku imaanay waxaanu isku imaanay madarasadan inaan furno madarasadii laga furaayo mugaambo waxaa loo furaaya reer mugaambo reer mugaambo ayaa laydinka rabaa inaad noqotaan hoggaan inaad qabataan madarasadana la rabaa inaan la wedo kow tan labaad meeshan waxaan joognaa wiil waa faxamta umalinaya waxaa laydinka rabaa intiina hoggaan inaad noqotaan sidii ilaahay wii sheegay kuntum khayra umma ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna can ilmunkar ugu dambayn waxaa goobta ay xafladda ka dhacaysay xaadir ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose a-sheekh axmed abuyunis isagoona halkaasi ka jeediyey kelimad dhinacyo badan taabanaysay oo wacyigelin ahayd waaliga ayaana ku dhawaaqay furitaanka madarasada mucaad binu jabal diinta haddii aad baran weysaan way baranayaan waa diin gaalo diin gaalo haddii bartaana waxay noqonayaan dadkii islaamnimada bannaanka ka maray waa markan loo baahan yahay oo loo baahan yahay oo loo baahan yahay in aan ku dadaalno jiilkan shareecada raxmaanka in aan barno loo baahan yahay jazaakum allahu khayran farxadda maanta anay haysana fa jazaakum allahu khayran waxaan ku gebagabaynayaa warkeeya madarasadii mucaad ibnu jabal saacadda aan taaganahay laga bilaabo waa noo furan tahay fa jazaakum allahu khayran jazaakum allahu khayran jazaakum allahu khayran waxaan leenahay markaan tuulooyinka oo mugaambow ku ridhagan oo halkaan iyo raraan yaal yaallo waxaad dareemayseen anta intii mooto ka qaadataan oo aad ka baxdaan waxbarasho u taga jirteen kamsuuma degmada kamsuuma ad taga jirteen waxaa markan la doonayaa tuulooyinka dhammaan oo halkan ku hareeraysan in halkan u soo doontaan waxbarashada ay ku dadaalaan meeshii mooto raaci jireen oo lacag ka bixi jirtay waxaa markan laidinka doonayaa lugtiina ku soo anamayshaan baa laidinka doonaya fa jazaakum allahu khayran madarasadan oo ay wax ku baran doonaan ku dhowaad laba boqol oo arday oo wiilal iyo gabdho iskugu jira ayaa ku biiraysa madaarista lagu barto culuumta sharciga iyo kuwa maadiga ee ka furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada hoose maleeshiyaadka jabhadda xamxaarada ee fano ayaa la wareegay magaalo muhiim ah oo u dhow magaalada goondhar mubaarag cumar ayaa ka warramaya maleeshiyaadka jabahada fallaagada ah ee fano ayaa lasoo warinayaa inay si buuxda ula wareegeen gacan ku-haynta magaalo istaraatiiji ah oo hoostagta goondhar oo ka tirsan ismaamulka mahaarada ee waqooyiga etoobiya maliishiyo aad u fara badan oo ka tirsan jabhadda mucaaradka eefano ayaa maanta gudaha u galay degmada debaarka oo ka tirsan deegaanada ismaamulka mahaarada halkaasoo ay maamulayeen ciidamada federaaliga iyo xabashada etoobiya muuqaalo kooban oo lagu faafiyey barta ex gaar ahaan baraha taabacsan fano ayaa lagu arkayaa ciidamo ka tirsan jabhadda oo sii galaya gudaha degmada kadib markii ay halkaasi ka eryeedeen ciidamada dowladda federaaliga ah etoobiya ilwareedyo ayaa sheegaya in jab xooggan la gaarsiiyey ciidamada ka amar qaata taliska ciidamada etoobiya kuwaasoo dagaalo lagula galay magaalada iyo nabaaxigeeda jabhad huwaysan ee faanaya ciidamada xabashada etoobiya ayaa maalmihii u dambeeyey ku dagaalmayay dhowr magaalo oo dhaca ismaamulka mahara horey waxaa ciidanka abiy axmed loogu eriyey magaalooyin dhowr ah oo dhaca xuduudka ay wadaagaan dalalka etoobiya iyo suudaan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan maamulka yuhuudda ayaa garwaaqsaday inuu dhiigbax kala kulmay duulaanka ah oo ku qaaday khaza inkastoo duulaankaas uu xasuuq baan ugu geystay dadka muslimiinta ah ee reer falastiin haddana waxaa yuhuudda gaaray khasaare aan horay u gaari jirin ciidamada yuhuudda ayaa u taag waayey muqaawamada falastiiniyiinta waxaana dagaalka kaga dhintay askar badan qalab badan oo taangiyada casriga ah ay ka mid yihiinna waa looga gubay sida ah laga soo xigtay warbaahinta yuhuudda wasaaradda dagaalka ee maamulkaas ayaa go'aansatay in ciidanka badda loo tababaro sidii ay dhulka uga dagaalami lahaayeen daruufo iyo dacfi soo wajahay maamulka dartiis warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga inta